إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal saaka ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubin ka tirsan mas-uuliyiinta maaliyadda degmada wardhiigley ee dowladda federaalk ayaa xalay lagu dilay howlgal gaara oo ka dhacay magaalada muqdisho guddoomiyaha cusub ee magaalada kismaayo ayaa gaarigiisa waxaa qarax lagula beegsaday gudaha magaaladaas shil khasaaro nafeed geystay ayaa ka dhacay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal nin ayaa dab qabadsiiye guri ku yaala magaalada muqdisho oo ay ku jireen carruur uu waalid u ahaa hooyada dhashay wiil maraykanka si xun loogu dilay ayaa cabirtay dareenkeeda ku aadan dhacdadaas taliska ciidanka dowladda federaalk ayaa ka hadlay bahdilka ay kala kulmeen ciidamada shisheeye sheekh xasaan xuseen aadam ayaa ka hadlay qaar ka mid ah xubnihii ugu waaweynaa ee diinta islaamka liiday kana soo muuqday xalqaadkiisa ama yaxkumuun maxkamadda raddul madaalim ee walaayada banaadir ayaa xukun ka soo saartay dhul la isku haystay oo ku yaala degmada dayniil ee magaalada muqdisho xukuumadda adisaba ayaa waxa ay ciidan haysay isugu geysay difaacidda magaalada caasimadda oo ay kooxaha mucaaradka ah ku sii dhow yihiin dad tahriibayaal ah ayaa ku dhintay dooni kula qalibintay xeebaha faransiiska qodobadaas ayaa labaatanka daqiiqo ee soo aadan faahfaahintooda dhegaysa doontaan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan xubin ka tirsan mas-uuliyiinta maaliyadda degmada wardhiigley ee dowladda federaalk ayaa xalay lagu dilay howlgal gaar ah oo ka dhacay magaalada muqdisho wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in rag ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin oo ka howlgala gudaha gobolka banaadir ay xalay khaarijiyeen xubin ka mid ahaa mas-uuliyiinta maaliyadda dowladda federaalka gaar ahaan degmada wardhiigley ninka la dilay waxaa lagu magacaabaa saadiq cali raggii dilkiisa ka dambeeyey ayaa ku dhex dilay gudaha degmada wardhiigley sidoo kale gobolka banaadir xalay mujaahidiintu waxa ay dagaal toosa ku qaadeen fariisin askarta dowladda federaalk ay ka samaysteen deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho shil khasaaro nafeed geystay ayaa ka dhacay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal maxamed ciise ayaa faahfaahinaya shil khasaare geystay ayaa ka dhacay magaalada garowe shilkan ayaa ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed kadib markay isku dhaceen laba gaari oo nooca raaxada ah kuwaas oo ku socday xabaare xoogan inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay shilkan laba qof halka ay ku dhaawacmeen saddex qof kale shilka ayaa kusoo badanaya deegaanada uu ka arrimayo maamulka puntland taas oo sababta darawallada oo si xawli ah u kaxeeya gawaarida guddoomiyaha cusub ee magaalada kismaayo ayaa gaarigiisa waxaa lagu qarxiyey gudaha magaaladaas habeennimadii xalay ayaa rag ka tirsan guutada qaraxyada ee mujaahidiinta al-shabaab waxa ay qarax la beegsadeen guddoomiyaha cusub ay maamulka jubbaland dhowaan u soo magacaabeen magaalada kismaayo ee caasimadda gobolka jubbada hoose guddoomiyaha cusub ee la beegsaday ayaa waxaa lagu magacaabaa cumar cabdulaahi maxamed faraweyne waxaa la sheegay xilliga qarax lala beegsanaya gaarigiisa uusan saarnayn balse waxaa ku geeriyooday mid ka mid a xog hayanadiisa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay hal askari oo ka mid ahaa istaafkiisa gaarka ah gaarigana waxaa la sheegay in uu goobta ku burburay gobollada bakool shabeellaha hoose iyo baay sidoo kale waxaa ka dhacay dagaallo culus oo ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen shisheeyaha kala duwan ee ku sugan gobolladaas iyo sidoo kale askarta soomaalida ah ee la shaqaysa nin ayaa dab qabadsiiyey guri ku yaala magaalada muqdisho oo ay ku jireen carruur uu waalid u ahaa zakariya cumar ayaa ka waramaya dhacdadan ayaa timid kadib markii nin isticmaalayay basiin iyo janto uu dab qabadsiiyey laba guri oo ku yaala degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho waxaana xusid mudan in guryaha ninkani uu gubay ay kala deganaayeen aabbihii iyo nin isaga la dhashay halka kan uu walaalkii deganaa xilliga uu gubayay ay ku sugnaayeen carruur uu adeer u yahay sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah haddaba waxaa dhacdadani warbaahinta uga warbixiyey qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay daminta dabkani ninaa meesha taagnaay ninka markuu dacaag wataroo watay ilmo yaraa ku jireen gabar iyo wiilaa ku jireen iyo gabar kaloo xambaarsan markaasaa guriga asoo holcaay arkay war maxaa dhacay markaa dhahaan oradoo isku dayey gurigii waa soo cararna waa daminay waxaa lee sheegay inuu ninka adeer u yahay oo ilmaha adeerkooda oo yahay markaa ma cararna ma- ma raadininoo asigii dabkiiya damiskiis u galnay haddana alxamdulilah halahaana arkaysiin waaye haddana wax dhibaataa ma laha alaha hanaa noogu simi gurub aabbihiisna waa soo gubo haddaa lasoo damiyaba wuxuu ku yaalaa sarandi kanna wuxuu ku yaalaa xamarjajab waaye laakiin xamarjajabka la isla tahay oo laba baartay kala yihiin muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanayay magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobollada kala duwan ee dalka soomaaliya gubashada guryaha iyo weliba goobaha ganacsiga kuwaas oo intooda badan loo sababeynayo arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay korontada iyo waxyaabo kale oo la mid ah taliska ciidanka dowladda federaalk ayaa ka hadlay bahdilka ay kala kulmayaan ciidamada shisheeye maxamed amiin ayaa faahfaahinaya maxamed biixi oo ah taliyaha ciidanka lugta ee dowladda federaalk ayaa ka hadlay bahdilka ay kala kulmayaan ciidamada ay ka hoos dagaalamaan ee dibadda kasoo duulay islamarkaana la baxay amisom biixi oo la hadlayey qaar ka mid ah saraakiisha dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada shisheeye ee badraan ku noqdeen waddanka islamarkaana ay marayaan heer ay dowladda federaalk kula gorgortamaan joogitaankooda niman la isku qabsanhayo maalin idaacadda waxaan ka dhegeysta amisom waxay yidhahan waddanka ka bixi mayno iyo waa ka baxaynaaye erayo la isku celcelinhayo war nin korkiisa lagu lagu gorgortamahayo oo laleeyahay haddaadan waxaas ii ogolaan haddaadan siyaasaddaas ii ogolaan inaan soo farageliyo haddaadan waxaas isiin dalkaaga ka tegi mahaya ama waa kaa tegahaya waa kaa baxay aduu cesho bal ilaah idinkugu dhaarshee ka warrama waxaan ciidanka u sidan oo garaadada u sidan oo u qurux badannahay soo bilaash ma ahan in korkayaga lagu gorgortamo oo wiilal afrikaankan laga soo kaxeeyo annaga ay korka dushayada ku gorgortamaan bal macnaheeda dib u fiiriya qiimaha ay ku fadhido mar haddii xaalka waddanka uu halkaa marayo biixi ayaa madaxda dowladda federaalk iyo saraakiisha ciidanka weydiiyey su-aalaha soo socda inaan guryo qurux badan dhisannay inaan hanti samaysannaa manala gudboonta inaan xaragoonno iyo inaan guursanno iyo inaan mataqaanaa khudbadayno iyo inaan meelo ka hadalno intaba manala gudboonta bal wax kale iska daaya inuuna yidhaahdo dalkayagii wiil nagu carbuuro isagoo na dhex jooga waddanka annagu aan aan dadka u nahay ciidanka u nahay militariga u nahay dushayada iyo dadkayaga waad ogeyden golweyn maalin dhowta wixii lagu samaynayo waa naloo goodiyahayaa baddayadii baa nala ku haystaa hadda ama dalka ayaa ma lihinoo anagu aan dhahno dalka ma lihina kaalayna ma yaho dalkan adinkaa iska lehe dalka qaybtiina ka qaata xilli ciidamada dowladda federaalk ay yihiin kuwo aada u duruufaysan intooda badanna isbaarooyin u yaalaan ayuu taliya biixi sheegay in ciidamada shisheeye taa beddelkeeda ay ku nool yihiin nolol heerkeedu sarreeyo waana kan isagoo tusaale ka bixinaya ma ninkaas kun iyo labada boqol iyo kun iyo afarta boqol dushayada ku qaata ilaah baan ku dhaashay xeryahooda waad aragteen waxay furuud cunahayaan waxay daawo haystaan iyo waxay cabitaanka adduunka sharaabka ugu qaalisan loo keenayo kharajkaas ayuu ku socdaa lagu soo dallacayaa baddayada iyo resourceyaga dhulka ku jira lagu soo dallacaya annagaana lagu soo dallacaya annagu nagu socdaa ma ahan markii ugu horreysay oo uu mas-uul ka tirsan dowladda federaalk uu shaaca ka qaado bahdilka ay kala kulmayaan ciidamada shisheeye ciidamada shisheeye ayaa gacanta ku haya ammaanka madaxda dowladda federaalka wax kale iska dhaafay xataa qolka u jiifta farmaajo waxaa furihiisa haya askari u dhashay uganda waana midda keenaysa in iyagu lahaadaan talada iyo go'aanada hooyadii dhashay wiil maraykanka si xun loogu dilay ayaa cabirtay dareenkeeda ku aadan dhacdadaas mahad cubayd ayaa faahfaahinaya maxamed xasan oo ahaa wiil dhimirka looga jiro islamarkaana dhowaan lagu dilay dalka maraykanka kadibna lagala baxay keliyaha iyo beerka ayaa waxaa dhacdadaas si faahfaahsan uga hadashay hooyadiis oo lagu magacaabo ayaan maxamed ismaaciil ilaahay baan iska baryaa makhaayadaha iima dhinna dukaanu iima dhinna in wa- mar walba maxamed ma aragteen maya wax qarsoomaya male waa ninkaas magaalada intaa ku leekaaday Een, habeenkii markay ahayd sagaa- la- bishuna labiyo toban hayd ayaa sagaalkii habeenimo nin biliis nagu garaacay baak waayo biliis waan ka furay markaan ka furay baan ku yidhi "Ma- maxamed baad ii wadaa markaasuu yidhi maya sowre furan kalikani baa isoo wacay waxay ku yidhaaheen adreeskaa tag inanka la raadiyo waxaad ku tiraa tallaagadu ku jira inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun aniga ya waxaan ku idhi what happen aniga dhaktar wasti baa ilmahayga haystay sowre wuu iga tegey markuu iga tegey waan ooynay tii yarayayda oo haya anagii meesha inankii kalena shaquu ku maqnaa gabar dariskaan ku garaacay waxaan ku idhi way iga fureen habari maxaa loo haysaa habari maxaa loo maxamed waa la qashay waan horaan idinku sheegay maxamed waxaa layidhi waa meyda tallaagad buu ku jiraa gabdhihii iyo reerkiina oohin dalka maraykanka ayaa waxaa joogto ka ah dilalka iyo dhacdooyinka kuwan la midka ah ee lagu qasho dadka iyadoona ay xusid mudan tahay in si gaar ah loo beegsado dad badan oo ay soomaalidu ka mid yihiin
sheekh xasan xuseen aadam ayaa ka hadlay qaar ka mid ah xubnihii ugu waaweynaa ee diintii islaamka liiday kana soo muuqday xalqaadkiisa ama yaxkumuun cabdulaahi yaasiin ayaa faahfaahinaya sheekh xasaan xuseen aadan abuusalmaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka islamarkaana sida muuqata daawaday filmaantii silsilada taxanaha ahaa ee xarakada shabaab almujaahidiin ay soo saartay ee ku saabsanaa xeerarka iyo qawaaninta shareecada islaamka baalmarsan ee dowladda federaalka ah ayaa waxa uu soo hadal qaaday qaar ka mid a shakhsiyaadkii liitay ee halkaa ka soo muuqday waxa uu si faahfaahsan uga hadlay qaabkii uu warka u dhageeyey madaxweynihii hore ee puntland kaa oo diidanaa in kitaabka qur-aan kariimka lagu kala baxo hadal arrintaa la xiriira asigoo jeedinayana filimka ka soo muuqday kalabax kitaabkaa qaba maxay isu beddeshay hadda kalabaxee dastuurkaa qaba farolle muxuu yidhi yaxyihi xasan wuxuu yidhi kitaabkaa soo dhigteen guryahooda markay siyaasad rabaan amba kitaab baan haysta gurigaan soo dhigtay siyaasad isma keeni karaan buu idhi kitaabka qur-aanka war kitaabtiinna soo akhrista dhunkada soo saara mixraabka iyo khaanadda iskuukan keena xafiiska iyo goobta baarlamaanka anoo kitaabkay ka soo tegey iyo idinkoo ka soo tego isku kaaya keena maxayna kala xukumaya dastuur iyo bainal code iyo xeer gaa laga soo ergistiyey faranji iyo gaa inoo qorta oo cad bay la taagan yihiin dadka kale ee sheekh xasaan xuseen aadan abuusalmaan uu la yaabay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cali siciid fiqi kaas oo filim ka soo muuqanaya asigoo u gafaya shareecada islaamka mid reer baydhabo wuxuu leeyahay waan fiiriyey oo reer sacuud baa kun iyo afar boqoloo sano kitaab ku dhaqma waxba way ka keeni waayeen innaga soomaali waxba ina tari mahaayo inoo qora xeer buu leeyahay haddaan iska laabso dhow kuwa aan gaallo xadhidi kiyo in xusana uu waasho horaanba khariji baa takfiira gaalniman baa loo ordahayaa aniga idinku meel un baynu ku xisaabtamaynaa wa cinda allaahi tajtamicu alkhusuum yacni nebi maxamed amarkiisa oo taladiisa oo sunnadiisa ruuxii ka jeedsada waxaa asiibi doonta mustaqbalka imaa dalaalatan bidcu wa imaa kufrun aw yusiibahum inuu haleelaha iska ilaaliyo cadaabun aliimun wahuwa alqatlu fi اdunya aw alcadaabu fi alaakhira ninka adduunku kufriya maxaa haysta xaddu ridda haysta hadduu ku dhintana jahanamaa sugayso quwaaxaysa waxaa aad u soo badanaya siyaasiyiinta soomaalida ee u gafaya diinta islaamka si ay shisheeyaha sandareerta amaba dhaqaalo uga helaan sidoo kalena uu raalli uga noqdo in xilal ay ka qabtaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada amaba madaxda u sarraysa noqdaan maxkamadda raddul madaalim ee walaayada banaadir ayaa xukun ka soo saartay dhul la isku haystay oo ku yaala degmada daynil ee magaalada muqdisho maxamed dahir cali suwa ayaa faahfaahinaya qaybta afraad xukunno maxkamadda radulmadaalim ee wilaayada banaadir ay ka soo saartay dhulal la isku haystay ayaa xalay la sii daayey waxaana xukunkan laga soo saaray goof la isku haystay oo ku yaala degmada dayni leh ee magaalada muqdisho maxkamadda ayaa dacwada la hor keenay labaiyo labaatanka bishii muxaram sannadkan kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriga sida uu sheegay khaadiga waxaa maxkamadda radulmadaalim dacwad keensaday taariikhdu markay ahayd labaiyo labaatankii muxaram kun afar boqol afar saddex mudaciga cabdulaahi nuur maxamed bariise wakiilna ka ah dhaxaltooyada adeerkii maxamuud jimcaale calasow oo ka kooban garaad xuseen siyaad maxamed aadan siyaad cabdulaahi maxamed siyaad cabdulaahi nuur maxamed bariise yuusuf maxamed calasow iyo faadmo geedow maxamed wakaaladdaas marka ka ansaxay maxkamadda horteeda wuxuuna dacweeyey mudawcalihiyaasha kala ah reer gacal calasow oo kale ah maxamuud gacal calasow iyo xasan gacal calasow cali gacal calasow aamina gacal calasow hooyadood isniino jimcaale calasow wuxuuna ku dacweeyey sida tan waxaa jirta in dhul goof ah oo ku yaalla xamar degmada dayniila gaar ahaan deegaanka burdheere uuna lahaa goofkaas adeerkeen maxamuud jimcaale calasow ay si xoog ah nooga haystaan qoyska reer gacal calasow waxaana jirta in ay isku cabirteen goofka adeerkeen iyo goofka uu lahaa aabbahood oo naga saaran dhanka waqooyi markii aan ogaannay arrinkaas waxaan ku dacweeynay tolkii aan ka wada dhalannay tolkiina waxay noo dhigeen gogol waxayna reer gacal calasow inkireen in meesha adeerkeen uu ku lahaa wax goof ah qoyska reer gacal calasow oo la soo dacweeyey ayaa dhankooda laga jawaab dalbaday intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay reer gacal calasow waxayna jawaabta dacwadda u wakiisheen maxamuud gacal calasow wakaaladdaasna waxay ka ansax maxkamadda horteeda wuxuuna ku jawaabay sida soo socota dhulkaas goofka ah ninkaas wuxuu sheegay in aan xoog uga haysanno wax xoogana oo aan uga haysana ma jirto dhulkaas waxaa gatay aabbahay gacal calasow wuxuuna dhintay kun iyo sagaal boqol sideetan lixdii wuxuuna ka gatay fay geedow maxamed iyo casabadeeda waxaana ka mid ahaa casabadeeda nuur maxamed bariise iyo maxamed siyaad cali wuxuuna ka gatay taariikhdu markay ahayd kun iyo sagaal boqol toddobaatan lixdii waxaana markhaati ka ahaa xaaji xasan maxamed fiidow cali culusow dulcad iyo canshuur cawaale jimcaale waxaana lagu gaday lacag dhan toddoba boqol oo shilin soomaali ah soodimaha goofka bari waxaa ka xiga reer abooti galbeedna waxaa ka xiga reer abooti koonfurna waxaa ka xiga mukhtaar xasan waqooyina waxaa ka xiga gacalfood dhulkaas goofka ah waxaa la cabiray taariikhdu markay ahayd laba kun tobaniyo saddexdii waana la shaqaysan yahay dhulkaas wuxuuna ku yaalaa degmada daynila gaar ahaan xaafadda burdheere ama gaashaan madoobe intaa kadib maxkamaddu waxay u dirtay muddawa calayhiga in uu keeno ciddii aabbahood uu dhulkaas ka gatay wuxuuna keenay faygeedow maxamed oo uu sheegay in dhulkaas aabbihiis ay ka gaday maxkamaddu waxay weydiisay faygeedow in dhulka iyada ay ka gaday gacal calasow waxayna ku jawaabtay aniga wax dhul ah kama gadin gacal calasow lacagna kama qaadan arrintaasna waxba kama jiraan ugu dambayntii maxkamadda islaamiga ah radulmadaalim ee wilaayada banaadir ayaa xukun sharci ah ka gaartay dhulka la isku haystay dekadii maxkamaddu markay dhegaystay dacwaddii mudaciga ee jawaabta muddawa calayhiga taas oo uu ku inkiray in goofkaas xoog uu ku haysto uuna sheegay inuu aabbihii ka gatay gabar lagu magacaabo faygeedow maxamed kadibna uu maxkamadda horteeda keenay saddex markhaati kuwaas oo aan ka ansixin maxkamadda horteeda ayna dhaarteen faadumo iyo xaltooyadii kale ee lagu sheegay inay aabbayaalkood beecaas oggolaadeen waxay maxkamaddu xukuntay kow beecaas inuusan jirin labo maxkamaddu dhulkaas waxay u xukuntay dhaxaltooyada maxamuud jimcaale calasow islaw cagaweyne waxayna ka xukuntay reer gacal calasow xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday dhaar maraajicda loo cugsaday xukunkan ayuu qaadiga goobta ka sheegay maraajida loo cuskeey saxiixu muslim mujaradka koobaad safxada boqol labaatan saddex xadiiska raqamkiisa laba boqol labaatan kow musnad imaam shaafici mujaladka afaraad safxada koob iyo tobnaad asunan kubra lilbayhaqi mujaladka tobnaad safxada afar boqol labaatan iyo toddobo maxkamadda radulmadaalim ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa horey u riday xukunno kala duwan waxaana maxkamadan u soo cadaalad doontay dad ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa xukuumadda addis ababa ayaa wixii ay ciidan haysay isugu geysay difaacidda magaalada addis ababa oo ay kooxaha mucaaradka ah xoogga saareen maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya dowladda xabashada etoobiya ayaa wixii ay ciidanaysay isugu geysay difaacidda magaalada addis ababa oo kooxaha mucaaradka ay xoogga saareen wararka ka imaanaya etoobiya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay ka socdaan ilaa saddex gobol oo muhiim ah ilawareedyo ayaa tilmaamaya in ciidamada milatariga etoobiya ay horumaro ballaaran ka sameeyeen jabhadda dagaalka mille ee gobolka cafarta halkaasoo ay ku dhowdahay wadda halbowle u ah nolosha malaayiin ruux oo xabashi ah ciidamada federaaliga oo uu horkacayo ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa isku dayaya inay dib u qabsadaan mille ayna jaraan waddada ay saadka isugu gudbistaan maleeshiyaadka fallaagada tigreega warbaahinta ku hadasha afka dowladda etoobiya ayaa soo warisay in si adag laysaga caabiyey tigreega muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaana muujinayay abiy axmed oo dagaalka hogaaminaya inkasta oo goobta uu ku sugnaa aan xabad laga maqlaynin haddana waxa uu joogay talis ciidan oo laga hagayey mid ka mid a dagaalada ugu culus ee dalka etoobiya gelinkii dambe ee shalay ayuu abiy axmed ku dhawaaqay in howshiisii shaqo uu u wakiishay wasiirka arrimaha dibadda bayaanka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa lagu caddeeyey in shaqooyinka muhiimka ah uu sii wadi doono wasiirka arrimaha dibadda sida shirinta golaha wasiirada iyo qaabilaadda wufuudda caalamiga ah caasimadda addis ababa waxaa laga dareemayaa saansaanta dagaalka xaafado caan ku ah saxmadda ayaa laga dareemayaa nuqsaan dhanka dadka ah sidoo kale waxaa magaalada addis ababa lagu xiray shan iyo labaatan sargaal oo lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin dowladda maraykanka islamarkaana doonayeen inay fashiliyaan dagaalka lagula jaro tigreega waxaa magaalada addis ababa lagu arkayaa gaadiidka dagaalka oo gaaf wareegaya waddooyinka iyo xaafadaha waxayna dowladda xabashada etoobiya ka cabsi qabtaa in gudaheeda ay ka dhex dhashaan kooxo kale oo fallaaga ah waxaana si guud qasan xaaladda magaalada addis ababa ee caasimadda dalka etoobiya wakaaladda wararka faransiiska ayaa baahisay warar sheegaya in kooxaha mucaaradka ay si lama filaan ah ku gaareen deegaanka debrisiina oo qiyaastii soddon kilomitir u jira caasimadda etoobiya milatariga xabashida etoobiya wuxuu ku adkaysanayaa inuu iska caabinayo taqadumka mucaaradka isagoo dacaayadda raqiisah ku tilmaamaya wararka sheegaya inay ku siisiqayaan caasimadda etoobiya waa taariikhda markii ugu horreysay oo ra-iisul wasaare etoobiyaan ah uu noqdo jabhad ka dagaalamaya jiidda hore ee dagaalka waxayna falanqeeyayaashu arrintan ku sifeeyeen mid muujinaysa sida loo wiiqay milatariga etoobiya oo mar ahaan jiray midka labaad ee ugu awoodda badan qaaradda afrika warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyaha alfurqaan dad tahriibayaal ah ayaa ku dhintay dooni kula qalibantay xeebaha faransiiska wararka ka imaanaya dalka faransiiska ayaa ku waramaya in doon siday dad tahriibayaal ah ay kula qalibantay xeebaha waddankaas dadkan oo doonaya inay dhanka xeebta ah uga gudbaan waddanka ingiriiska ayay doonta kula qalibantay xeebaha waqooyi ee waddanka faransiiska inta la xaqiijiyey kow iyo soddon ka mida tahriibayaasha ayaa ku nafwaaya doonta la qalibantay sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin faransiis ah dhacdadan ayaa lagu sheegay inay tahay tii ugu dhimashada badnayd ee noocaan ah islamarkaana laga soo diiwaan geliyo xeebaha faransiiska tan iyo sannaddii labada kun sideed iyo tobanka warkii subaxnimo oo saa ka dhegaystayaal idinkaga imaanaya raadiyaha alfurqaan waa inaga intaa